walwalka doorashooyinka iyo sidii xiliyadii dambe uu ahaa xaalka soomaaliya ee gebidhaclaynaya gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyo qaybsanka siyaasadeed ee muqdisho wuxuu walwalgeliyey dadka daneeya arrimaha soomaaliya iyo gaar ahaan soomaalida caalamka ku nool ugu dambeyn cabsidii iyo walaacii laga qabay xilliga ay doorasho loo dhan yahay ka dhacaysa soomaaliya ayaa la isku raacay dhowaan waxaana ballantu tahay wax ka yar toban cisho in lagu soo afmeero murankii iyo ishaysadkii la xiriiray arrimaha doorashooyinka uu soo jiray sanadka badan rajada iyo filashada ay ka qabaan doorashada madaxweynaha ee shan iyo tobanka loo madlan yahay ayay v o a uga warameen waxgaradka iyo bulshada soomaalida ee nairobi ku nool oo qaarkood aan la kulmay bismillaah magacayga waa bare cali waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku nool wadanka kenya ee khaasan magaalada nairobi runtii doorashada soomaaliya waxay u abuurtay fikir iyo murug fara badan wadanka waxaa ka jira isqaqabsi siyaasiyiinta waxaad moodaa inay maaragtay dad afar labaatan saac ayagu jijiitima inay yihiin ma aragno qof ka hadlaya maslaxada iyo ma garanaysa xalka dalka wadanka waa kala jaban yahay dhib badanaa ka jira abaaraa ka jira meel kasta al-shabaab baa taagan xasuuq fara badanaa ka jira saas awgeedina qof walba waxaad moodaa inuu kursi u dagaalama ee qof ka hadlaya maslaxada dadka iyo dhibka wadanka haysta nuusan jirin waxaan ka rajaynayna insha allah midkii maslaxada dalka keeni lahaa ee dadka soomaaliya u roonay inuu imaan doono waxaan arkaa hadda murashaxiinta intooda badan inay maaragtay yihiin saaka waxaan soo xasuustay heestii ahayd inkastoo loo baaqo oo loo sheega barwaaqo dad baa meelay bogtaa dadka qaarkood waa dad ay meel bogto markaan fiiriyey ma ahan dad ma garanaysaaye maslaxad dalka u socda marka insha allah waxaan rajaynaynaa ku maslaxada dalka ka shaqaynaya inuu imaad rajaynayna insha allah asalaamu calaykum v o e magacayga waa xasan cali cabdi waxaan ka mid ahay dhallinyarada ku nool nairobi gaar ahaan xaafadda islii su-aasha ay weydiisay insha allah waxaan rajaynayaa rajo fiican baan qabnaayo waxaan rajaynaya insha allah inay si fiican wax u dhacaan doorasho xor iyo xalaala inay dhacdo insha allah ninkana taageersana aniga inuu soo bixi doonaan rajaynaya haddii ilaah yidhah insha allah oo si fiican wax u dhacaan saasaan aan rajaynaya insha allah magacayga waa maxamed bashiir oo ku mid ah dhalinyarada ku nool magaalada nairobi haddaan fikirka ka dhimiyo doorashada soomaaliya wallaahi way daba jiitantay muddo sanadii kahor sanadii bar ka hor in la qabtay ahayd way daba jiitantay waxaan maanta rajaynayaa fifteen may inay kasoo inuu ka soo baxo madaxweyne caadi leh oo ummadda isku wadi karo oo insha allah waddanka halku taagan hore uga soo qaado inuu ka soo baxan rajayna hadduu alle cabdi gaaciye oo ka mida waxgaradka iyo odayada soomaaliyeed ee nairobi degan ayaa ka rajeeyey baarlamaanka soomaaliya shan iyo tobanka bishan inay soomaaliya u dooraan madaxweyne wax badan ka qabta dhibaatooyin horey u dhacay iyo hoggaan isku wadi kara dadka soomaaliyeed madaxweynaha ay maanta u baahan tahay waxaa weeye number one iyo number two iyo number three nin ka shaqeeya amniga ka shaqeeya soomaaliya madaxweynaha ay maanta u baahan tahay ma aha madaxweyne ku mashquula xuduudaha soomaaliya madaxweynaha ay maanta u baahan tahay ma aha madaxweyne maxaanku dhahaa gobol xigsada soomaaliya madaxweynaha ay u baahan tahay waxaa weeye madaxweyne dadka soomaaliyeed aabbahood iyo adeerkood iyo abtigood noqda soomaaliya madaxweynaha ay maanta u baahan tahay waxaa weeye madaxweyne nabad jecel maryan maxamuud barre v o a nairobi